Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Dowlad Goboleedka Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo ka daahfurtay kulan la xiriira istiraatiijiyadda qorshe-hawleedka beeraha Soomaaliya. Kulanka ayaa waxaa ka qayb galay xubno ka socda Wasaaradda Beeraha Dowlad Goboleedka Jubbaland iyo iskaashatooyinka beeraha ee ka dhisan magaalada Kismaayo. Yaasiin Carto oo ah la-taliye sare oo ka socday Wasaaradda Beeraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa ka warramay ujeedka kulanka.
annaga oo ah tiim ama koox ka socotay koox khubaro ah oo ka socotay wasaaradda beeraha iyo waraabka ee dowladda federaalka soomaaliya iyo khubaro kale oo uu hogaaminayay ama uu ka socday walaalkeen maxamed oo isagoon ka socday hay-adda niras oo wasaaradda beeraha ka caawinaysay ama ka sabudgaranaysay diyaarinta istiraatiijiyaddan ayaa waxaan ka nimi magaalada muqdisho dhowr beri ayaan hadda halkan joognay oo aan ku wadnay in aan la tashi ku sameyno dhammaan qaybaha kala duwan ee daneeyayaasha beeraha oo ugu horeyso wasaaradda beeraha iyo waraabka ee jubbaland iyo sidoo kale iskaashatooyinka wasaaradaha kale oo xiriirka la leh maxaanku wax soo saarka beeraha iyo iyo iyo iyo guud ahaan wasaaradaha ka qayb qaata kobaca dhaqaalaha sidoo kale waxaan la tashi la lahayn qaybaha kala duwan ee daneeyayaasha beeraha ee ugu horeyso iskaashatooyinka ognahay inay yihiin lafdhabarta wax soo saarka beeraha kulanka ayaa kaalin ka qaadan doona sidii looga wada qayb qaadan lahaa wax soo saarka iyo horumarka beeraha dowlad goboleedka jubbaland